gudoomiyaha maamulka gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho doctor xasan maxamed xuseen muungaab ayaa agab loogu talagalay kalluumeysiga ku wareejiyay iskaashatada kalluumeysatada gobolka banaadir agabkan lagu wareejiyey ayaa wuxuu ka koobnaa qalabka aas-aasiga u ah kalluumeysiga sida soolarada doomaha shareeca bateriyada iyo qalabka lagu keediyo kalluunka agaasimaha waaxda kalluumeysiga iyo dhaqaalaha buluuga ee gobolka banaadir basiima ilyaas ayaa ka warbixisay qalabkani agabka maanta aan qaybinayno waxaa ka mid ah qaboojiyaal soolaro bateriyaal ku shaqeeya qoraxda faarayaasha loogu talagalay doomanka dadka maaragtay kalluumeysatada doonta male kasoo daba habeenkii maadaama ay xili mugdi ay tahay faarayaal markaasati loogu talagalay sidoo kale waxaa ka mid ah qaboojiyaal markii malayga lasoo bixiyo lagu shubo intii laga gaarsiinayo fridjka sidoo kale malayga markii lasoo bixiyo alaab yaryaroo carada looga ilaalinayo marka intii qaboojiyaha iyo fridjka intaan la gaarsiinin markii badda laga soo bixiy malayga alaab yaroo oo markaa lagu gaarsiiyo intaasuu ka kooban yahay kamaal maki aways oo ka mid ah madaxda iskaashatooyinka gobolka banaadir ee kalluumeysiga ayaa ka mahad celiyey gaab waxaan leenahay guddoomiyow shaqadaada waa ku qanacsanna haddii aana iskaashatooyinka canshuuraan soo xaraynaa oo gobolka banaadir aan kusoo xarayno hadduu ilaah raalli ka naqdo annagana waxqabadaan isugu jirnay waxqabadkana maanta waa haynaa amba hay-ad ha kasoo bilowdo amba gobolka banaadir ha kasoo bilowdo waa kaaga mahad celinaynaa gudoomiyaha gobolka banaadir mudane xasan maxamed xuseen muungaab ayaa sheegay in qalabkaani qeyb uu ka yahay taageerida kalluumeysatada ee maamulka gobolka banaadir
agabkan inta uu ka kooban yahay waa la sheegay mana la siinayo dad la iska soo qorqortay oo xaafadaha laga soo qorqoray waxaa la siinayaa dadkii u baahnaa oo shaqadaas ayagu ka shaqaynaya oo ganacsigaas lahaa tirada agabka dhegihiina waad ku maqlaysin hay-addii laga soo qaadan halkaanay fadhida halkaas ayaa la keenayaa waana laidinku wareejinaya haddii la yidhahdo waxaan rabnaa marka inaad si wanaagsan ugu faa-iidaysataan ood qalabkaas ilaashataan oo natiijada maaragtay qalabkaas laga arko kobaca ganacsigiina agaasinka kalluumeysiga ee dhaqaalaha buluuga ee dowladda hoose ee magaalada muqdisho ayaa wada dardargelin iyo horumarin la xiriira howlaha kalluumeysiga si loo hubiyo tayada wax soo saarka kalluumeysatada